بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرجل يوضئ صاحبه الرجل نinka يuوضئ wuxuu u weysaysayaa صaaxibahu saaxiibkii wuxuu u weyse qaadayaa صaaxibahu saaxiibkiisa xadaثnii محamed بن سلام البikndi qaala أخbaranaa يزيid بن hاrun محamed بن سلام waa mukhtalafun fii laami abiihi laamta aabihi waa la isku khilaafay macnaha waxaa loola jeedaa in la takfiifiyo in la tashdiidiyo madhab اljumhuur waa atakfiif in laamta la khafiifiyo oo la yidhaahdo maxamed ibnu salaam oo aan laamta la shidin qaala akhbaranaa yaziid ibnu haaruun can yaxya ibni saciid can muusa ibni cuqba muusa ibni cuqba waa saaxibu almagaazi can quraybin mowla bni cabaas can usaamata bni zaydin radia allahu canhu xubi rasuuli llahi sal ly slam wabni xibih nabiga caleyh salatu salaam waa jeclaa usaama iyo aabihiiba radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alay waslama lama afaada markuu nabigu caleyh salaatu wasalaam ka yimid min carafa carafa markuu ka yimid cadala wuxuu u iishay ila shicbi shicbigu waa ariiq bayna aljabalayn faqadaa xaajatahu xaajadiisa ayuu soo gutay waddadii ayuu ka leexday meel buura laba buur dhexdooda galo kusoo xaajo gutay qaala usaamata bnu zayd usaama bnu zayd wuxuu yidhi fajacaltu waxaan guda galay asubu calayhi inaan biyaha ugu shubayo wayatawada'u nebigana uu weysaysanaya calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah atusallii rasuulka ilaahay oo ma tukanaysaa faqaala wuxuu yidhi almusallaa amaamak meesha lagu tukanayo waa hortaada waa ka horaysaa macnaha musdalifa lagu tukanaya waxaa lagu tukanayaa musdalifa salaadda uu leeyahay atusallii waa salaatu lmaqrib waxaana sunno ah qofka markuu ka yimaado min carafaat inuu maqrib iyo cishaa ku jamciyo fii musdalifa nabiga calay salatu salaam saa darteed wuxuu yidhi almusallaa amaamak almusallaa waa makaan asalaa meesha lagu tukanayo amaamaka waa hortaada waa kaa horaysaa macnaa musdalifa lagu tukanayaa shaahidka waxa waaye asubu calayhi wayatawada'u nabiga biyahan ugu shubaya calayhi salaatu wasalaam markaad isku fiirisa baabka iyo xadiidka lafdiga ku jira waxaad moodaa in jiha farqi udhexeeya markii dhan laga fiiriyo imaam albukhaari baabku wuxuu ciwaan uga dhigay alrajulu yuwadi'u saaxibahu ninku wuxuu u weyse qaadayaa saaxiibkiisa xadiidkana waxaa ku jirta inuu biyaha ugu shushubayo farqi ma udhexeeyaa in qofka loo weyse qaado iyo in biyo keliya loogu shushubo farqigaa udhexeeya laakiin cinda albukhaari mar haddii qofka biyo loogu shushubo waa loo kaalmeeyey weyseqaadka qofka loo weyse qaadayo iyo biyaha loogu shubayana waxay wadaagaan in qofkaasi loogu kaalmeeyo weysadii ama ha loo weyse qaado bilkaamil ama biyaha keliya ha loogu shushubo waxay wadaagaan in lagu caawiyey weyseqaadkii arrintaasina waa arrin jaa-isahoo bannaan xadiidkaa tusinaya qaala xadaanaa camr bni cali qaala xadaanaa cabdulwahaab qaala samictu yaxya camr bni cali waa alfallaas albasri qaala xadaanaa cabdulwahaab waa ibn cabdilmajiid cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi qaala samictu yaxya ibn saciid alansaari qaala akhbaranii sacd ibni ibraahim ibn cabdiraxmaan ibni cawf أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة نافع بن جبير بن مطعم وحو مقلي عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث وكورنا عن المغيرة بن شعبة أنه كان مغيرة وحوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر النبي عليه الصلاة والسلام أي لجر في سفر سفر رحدي وأنه ذهب نبي ونواتك عليه الصلاة والسلام لحاجة له dan uu leeyahay ayuu u tegay macnaa waa soo xaajo gudanayay wa anna mugiirata mugiirana jacala wuxuu guda galay yasubu lmaaa calayhi inuu biyaha ugu shushubayo wa huwa yatawada'u nebigu calayhi salaatu wasalaamna uu weysaysanayo faqasala nebigu wuxuu dhaqay wajhahu wejigiisa ayuu dhaqay wa yadayhi iyo labadiisa gacmood wa masaxa bira'sihi madaxiisana waa masaxay wa masaxa cala alkhufayni labadii khufna waa masaxay ashaahid min alxadiid waxa weye jacala yasubu lmaaa calayhi wuxuu guda galay inuu nebiga biyaha ugu shubayo calayhi salaatu wasalaam wahuwa yatawada nebigana uu weysaysanayo arrintaasina waxay tusinaysaa inuu qofka qof kale u kaashan karo inuu ka caawiyo weysada ama biyaha ha usoo diyaariyo ama ha ugu shushubo culimmada qaarna dhowr qaybood ay u qaybiyeen oo waxay yidhaahdeen midda koowaad icaanada iyo kaalmada weysadu waxa waaye bay yidhahdeen ixdaaru lmaa'i in qofka biyaha loo soo xaadiriyo taasina waa bannaan tahay wax karaahiyana kuma sugna waa jaa'is qofka weyse qaadanaya in biyaha weysada loo diyaariyo diyaarinta biyaha weysada loo diyaarinayo waa nooc kaalmo ah oo qofkan loogu kaalmeeyo weyse qaadkii laakiin ayagu wax karaahiya ma lahan waan arrin bannaan sifada labaad waxa waa in biyo loogu shushubo biyaha in loogu shushubo qaar culimmada ka mid waxay yidhahdeen waa makruuh in qofka biyo loogu shushubo markuu weyse qaadanayo hadduu awoodi karo inuu asiga biyaha ku shushubto xibnaha weysada asoo awoodi kara inuu iskii u weyse qaato in loogu shushubo biyaha oo loogu kaalmeeyo arrinkaasi waxay yidhahdeen waa makruuh qowlkaasi dhahaya waa makruuh waa marjuux waa qowl laga raajixsan yahay waxaana tusinaya inuusan sawaab ahayn axaadiidta hadda aan qaadanay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loogu shushubayay biyaha muqiira ugu shubay radia allaahu canh waxaa kaloo ugu shubay usaama ibni zayd taasi waxay tusinaysaa marka in ayaduna jaahis tahay oo ay bannaan tahay arrintaasi marka waa arrin bannaan imaam albukhaari raximahullah wuxuu u baabeynayay in arrintaasi ay bannaan tahay amaa qofka inuu qof kale u weyse qaado oo xibnihii weysada oo u dhaqo ayadoo wax xaaja iyo wax daruurahoo keenaya aysan jirin sax maaha waa inuu asiga weysaysto laakiin way dhici kartaa weysadii wax ka mida in loogu kaalmeeyo sida in biyo loo diyaariyo iyo in loogu shushubo ama xibnaha ii dhaq inuu yidhahdo asoo awoodi kara inuu dhaqdo sax maaha laakiin hadduusan awoodi karin inuu xibnaha weysada dhaqdo markaasoo kale waa loo dhaqayaa maalan waa jiran yahay oo ma awoodi karin inuu xibnaha weysada dhaqo ama waa qof waa yeela oo aan kari karin ama aan awoodi karin inuu xibnaha weysada dhaqdo markaasoo kale waa loo dhaqayaa baabu qiraa'ati alqur'aani wuxuu baab u yahay akhrinta qur'aanka bacda alxadati xadadka gadaashii wagayrihi iyo hayrkiiba xadad iyo hayrkii gadaashii in qur'aanka la akhriyo ayuu baab u yahay bacda alxadati xadadka kadib wuxuu ka wadaa alxadath alasqar xadadka yar gadaashii oo maalan qofka markuu soo xaajo guto ama markay aarya ka timaado kadib inuu qur'aanka akhriyo wagayrihi oo min madaani alxadad ah meelaha xadadka laga malaynayo sida inuu hurdo ka kaco iyo wixii la mid ah wa qaala mansuur mansuur wuxuu yidhi can ibraahim ibraahim annakhaci laa ba'sa bilqiraa'ati wax dhibaataa ma lahan qiraa'ada fi lxamaami xamaamka dhexdii lagu akhriyo qur'aanka alxamaam lagama wado musqul maaha waxaa jira waxay carabtu xamaam yidhaahdaan oo meelaha waxa waaye la ysku kululeeyo meelahaasaa waxaa la yidhahdaa alxamaam waa la ysku kululeeyaa oo waa meelo la galo waa lagu qubaystaa biyo kulul iyo waxyaabo kulula la isticmaala ilaa hadda way jiraan meelahaasaa waxaa la yidhahdaa xamaam dadka qaaraa geli jiray qubays ahaanaana loo galaa inta badan way bannaan tahay buu yidhi bilqiraa'ati fi lxamaam xamaamka dhexdii in qur-aanka lagu akhriyo wa bikatbi risaalati iyo risaalo qoriddeeda calaa hayri wuduu'in weyse la'aan in risaalo la qoro oo maxaa ku jira risaalo qoriddeedoo loo sheegayaa waxay yidhahdeen culimmadu markii risaalo la qorayo waxaa lagu bilowdaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiimna waa dikri macnaheedu waxa waaye waa alloo la xusayo calaa hayri wuduu'in weyse la'aan ilaahay lagu xusayo arrintaasina waa bannaan tahay inuu qofka ilaahay xuso asoon weyse qabin waa u bannaan tahay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayi wasalam yadkuru allaha calaa kulli axyaani nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ilaahay xuso xaaladihiisoo dhan calaa kulli axyaanihi maxaa soo gelaya xaaladuusan weyse qabinaa soo gelaysa ilaahay buu xusi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladihiisa dhammaan waa xadiid caaisha radia allahu canha wa qaala xamaad xamaad wuxuu yidhi xamaadkan waa xamaad ibna abi sulaymaan can ibraahim annakhaci in kaana calayhim izaarun fasallim in kaana calayhim waa kuwa xamaamka gelaye haddii uu dushooda yahay izaarun hoos kunti fasallim salaam hadday dhar hoos ka wataan salaam wa ilaa haddii kale falaa tusallim ha salaamin hadday qaawan yihiin oo dhar aysan hoos ka wadanin ha salaamin maxaa yeele waa fusaaq sidaasuu u diidaya in la salaamo maxaa yeele waa fusaaq way isqaawiyeen dadka marka isqaawinaya ee meelaha dadka joogaan ama bulshada dhexdeeda isku qaawinaya kuwaas wuxuu leeyahay falaa tusallim ha salaamin lifisqihim fisqiga ayay samaynayaan iyo xumaanta ay samaynayaan awgeed shaahidka waxaa waaye in kaana calayhim izaarun fasallim haddii la salaamo soo ka jawaabi maayaan waa ka jawaabayaan waxay leeyiin wacalaykum asalaam waana dikri dikrigaasna xaggee lagu yidhi fi lxamaam qaala xadaanaa ismaaciil ibn abi uways qaala xadaanii malikun can makhramata ibni sulaymaan can kuraybin mowla ibni cabaas ana cabdullahi ibni cabaas ahbarah annahu baata ibna cabaas wuu hoyda leylatan habeen ayuu wuxuu ku hoyday cinda maymuunata maymuuno agteeda zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam wahiya maymuunana khaalatuhu ay khaalat ibni cabaas ibna cabaas habaryartii waayo fadajactu ibna cabaasaa dhahaya fadajactu waxaan ku seexday fii cardi lwisaada birkinta ballaceeda ayaan ku seexday wadajaca rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ahluhu iyo reerkiisana fii tuulihaa dhirirkeeda ayay ku seexdeen fanaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa hurday xataa ida intasafa alleylu ilaa habeenka uu kala bar gaaray ow qablahu ama habeenka kala barkii ka hor biqaliilin in yar ow bacdahu ama kala barka habeenka kadib biqaliilin in yar calaa kulli xaal ilaa la gaaro habeenka kala barkii ama wax yar ka hor ama wax yar kadib waa waqti meelaha ka dhow istayqada rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa toosay oo waa kacay fa jalasa wuu fadhiistay yamsaxu nowma asoo hurdada ka masaxaya can wajhihi wejigiisa biyadihi gacantiisana ku masaxaya markuu hurdada ka kacay ayuu gacanta wejiga iska mariyey uma qara'a kadibna wuxuu akhriyay alcashra alaayaat tobanka aayadood alkhawaatima min suurati aali cimraan tobanka aayadood ee lagu khatimay suuradda aali cimraan ayuu akhriyey ina fii khalqi اsamaawaati wاlard ilaa aakhiri الsuura ilaa suuradda aakhirkeeda wuxuuna yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam weylun liman qara'ahaa walam yatadabbarha wuxuu hoog u sugnaaday liman qara'ahaa qofkii akhriya aayaadkaas walam yatadabbarha oo aan ku tadabburin hoog baa u sugnaaday uma qaama kadib nebigu waa kacay calayhi salaatu wasalaam ilaa shanin mucallaqatin shanigu waa weel ka samaysan harag oo biyaha lagu shuban jiray zamanka oo mucallaqatin meel suran fatawada'a minhaa xaggeeda ayuu nebigu ka weysaystay calayhi salaatu wasalaam waa uu bookale ama buraashad uu soo dejistay wuu ku weysaystay fa axsana wuxuu wanaajiyey wuduu'ahu weysadiisa uma qaama kadib waa istaagay yusallii asoo tukanaya qaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yidhi faqumtu waan istaagay fasanactu waxaan sameeyey midla maa sanaca waxa nebigu sameeyo kale calayhi salaatu wasalaam uma dahabtu kadibna waan tagayoo faqumtu waxaan istaagay ilaa janbihi dhinaciisa fawadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midig ayuu wuxuu saaray calaa ra'si madaxayga wa akhada biudunii alyumnaa dhagtayda midig ayuu qabtay yaftiluhaa xaaluu yahay mid gacantiisa ku wareejinaya ama ku qarjoofanaya dhagtayda fasallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday uma ragcatayni kadibna laba ragco uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma awtara kadibna wetir ayuu tukaday calayhi salaatu wasalaam waa ko iyo saddex iyo toban ragco saddex iyo toban ragco ayuu tukaday buu yidhi calayh salaatu wasalaam uma awtara kadibna wejirka ayuu tukaday caadada nebiga calayh salaatu wasalaam fii salaati lleyl waxay ahayd kow iyo toban ragco laakiin axaadiidan oo kale saddex iyo tobanka ku soo aroortay dhowr towjiih ayay culimmadu ku towjiihiyeen qaar waxay yidhahdeen waxaa ku jirta labada ragco ee raatibat alcishaa qaar waxay yidhahdeen waxaa ku jira labadii ragco ee la dhihi jiray ragcatay alfajri labada ragco ee fajarka ku tukada ayaa ku jira qaar kalena waxay yidhahdeen waxaa jira laba ragco oo la yidhaahdo ragcatay aliftitaax oo lagu furfurto salaatuleyl nebiguna tukaday calayhi salaatu wasalaam mararka qaar xadiida caaishana ku yimid inuu nebigu ku furfuran jiray salaatuleylka ragcatayni khafiifatayni laba ragco oo fudfudud labadaas ragco oo fudfudud waa istiftaax iyo furfurasho wa ilaa salaatuleylka nebiga calayhi salaatu wasalaam ama qiyaamu leylka fii ramadaan wa fii hayrihi sida caaisha ay sheegtay radi allahu canha wuxuu ahaa kow iyo toban ragco ma kaana yaziidu fii ramadaan walaa fii hayrihi calaa ixdaa cashrata rakca uma dajaca kadibna waa seexday xataa ataahu lmuadinu ilaa muadinku u yimid uma dajaca xataa ataahu lmuadin ma la sheega ragcatay lfajri halkan inuu tukaday lama sheegin idan ragcatay lfajri halkaas inay raacdaa suuragala ay ku jirto saddex iyo tobankaa ragco markaa salaatuleylku meeqa ragcay noqonaysaa kow iyo toban ragco labada ragcana waa ragcatay lfajri xataa ataahu lmuadinu ilaa muadinka uu yimid faqaama waa istaagay uma dajaca idijaaca ama seexashada la seexanayo markii la tukado ragcatay ilfajri kadib culammadu waa isku khilaafeen sababteeda bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen sababteedu waxa waaye qofkii tukaday salaatuleyl oo habeenkii oo dhan taagnaa ayaa ku istiraaxaya jiifkaas yarka ah wakhtigaa yarkee dhinaca uu dhulka dhigayo waa istiraaxa lidaalika waxay yidhahdeen qofaan salaatuleyl soo tukan loogama baahna inuu dhinac u seexdo markuu ragcatay ilfajri tukado waxay khaas ku tahay gaar ku tahay dadka la yimid qiyaamuleyl oo salaatuleyl tukaday kadibna ragcatay ilfajri la yimid wax yar intii aqinka laga gaarayana dhinaca dhulka dhigay lilistiraaxa qowlkaasi waxaa qaba sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah iyo culimo kaloo asiga ku waafaqsan qof walba la imaamaysa buu yidhahda cid walbana lagama rabo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen arrintaasi waa arrin sunno ah in lala yimaado markii la tukada ragcatay ilfajr waana caam qof salaatuleyl tukada iyo qof aan tukanba laakiin waxay gaar ku tahay fi lbuyuut laa fi lmasaajid waxay yidhahdeen masaajidda ma ahe waa guryaha maxaa yeele nebiga caleyh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa lagama soo rarin inay masjidka dhex seexseexan jireen markay ragcatay fajr tukadaan laakiin nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu seexday fii beytihi markuu tukaday ragcatay ilfajr qaar marka caamay ka dhigeen laakiin waxay ku gaaryeeleen fi lbuyuud faqaama nabiga caleyh isalaatu wasalaam waa istaagay fasallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragca fudud ayuu tukaday ma halkaanuu ku sheegay ragcatay ilfajri idan labadaas ragcay hore waa ragcatay liftitaaxay noqon kartaa uma kharaja kadibna waa baxay fasala subxa salaadii subax ayuu tukaday nabiga sala allahu calay wasalam markuu jiiftay axaadiidda qaar waxaa ku timid inuu hurday xataa nafakha ilaa naafi ay ka timid macnaheedu waxaa waaye ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noqday sida qof quurinaya waa qof hurdaaya oo aada u neefsanaya macnaa waa hurday markuu hurdadii ka soo kacayna ma weysaysan ee wuxuu aaday salaada arrintaasina waxay tusinaysaa noomul ambiyaa inuusan weysada burinaynin noomul ambiyaa kama mid ah min nawaaqid alwuduu maxaa yeele ambiyadu indhahooda hurda laakiin qalbigoodu ma hurdo quluubtoodu ma hurdo hurdaduna ayada daatadeeda miyaa min nawaaqid alwuduu ka mid ah mase waa madanat alxada waa madanat alxada waxaa la malaynayaa qofka hurdada dhexdeeda inay wax uga yimaadaan uusa isdareemin arrintaasi ma soo gelaysaa hurdada nebiga caleyh isalaatu wasalaam maya maxaa yeele nebigu waaba soo jeedaa qalbigiisu qalbigiisu waa soo jeedaa oo ma hurdayo marka saas darteed noomul ambiyaa kama mid ahan hurdada burinaysa weysada xadiidka waxaa ku jirta inuu yidhi waxaan ku seexday ibnu cabaas radia allaahu canhu wuxuu yidhahda fii cardi lwisaada birkintii ballaceedii ayaan ku seexday cardiga asalka luqada waa ballaca ballaca berkinta hadduu qofka ku seexdo ballaca iyo dhirirka midee berkinta u weyn tahay ballacay u ballaaran tahay idan haddii qof hal qof meel uu jiifanayo waxay ahayd inuu dhirirka ku jiifto sooma labada qofna ay wadaagaan dhanka ballaca laakiin ibnu cabaas radi allahu canhu dhinacii ballac uu seexday nebigana alai slat slam dhankii dhirirka culamada qaara waxay ku fasireen fii cardi alwisaada ee fii jaanibi alwisaada dhinacaan uga seexday ee macnaheedu ma ahan ballacaan ku wada seexday berkintii dhinac ka mid ah ayaan ku seexday ma ahan bay yidhahdeen inuu ballicii o dhan ku seexday oo asiga wada qaatay nebiga caleyh isalaatu wasalaam iyo xaaskiisa maymuunan ay usoo hartay intii dhirirka ahayd ma ah laakiin fii cardi lwisaada wuxuu ula jeedaa fii jaanibi alwisaada wisaadada iyo berkinta ayaan dhan uga seexday intuu uga seexdana dabcan waa inuun madaxiisa iyo asiga ku filan inta kalena nebiga caleyh isalaatu wasalaam iyo xaaskiisa maymuuna ayaa ku seexday maymuunana hadda waa habaryartii sida xadiidka awalkiisaba lagu sheegay wahiya khaalatuhu waa habaryartiisa ibnu cabaasna markaa waa yaraa radia allaahu canhu waa yaraa laakiin hadda nin mumayiz u ahaa oo tamyiiz gaaro waa ka hadda nabiga la tukanaya salaatuleilka kala sheekaynaya laakiin ma qaangaari ibnu cabaas radia allaahu canhu maxaa yeele markuu nebigu dhimanaya caleyhi salaatu wasalaam markaasuu qaangaarka ahaa ibnu cabaas marka waa yaraa habaryartii ayuu u martiyey oo gurigeeda tegey zamankaasna ma jirin wasciga hadda jira oo martida la leeyahay guri gooniya iyo qol gooniya hala seexiyo zamanka cidhiiri badanaa jira wascigaan ma jirin maadaama culaysyadaasi cidhiirigaa jiray ibnu cabaas radia allahu canhu habaryartiisuu soo booqday wuxuu ku soo aaday habeenkii nebiga caleyh isalaatu wasalaam uu lahaa habaryartii markaasay meesha iyo mowdica wada seexdeen asiga iyo nebiga caleyh isalaatu wasalaam iyo habaryartii والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين